hay-adaha united nationska iyo kuwa kale ee la shaqeeya dhammaan waxay degeen airboortka agagaarkiisa iyaga oo amni awgii xilligaasi u degay markay degeen runtii sababaha shaqo iyagoo meesha shaqooyin badan ka haya oo wadanka shaqo haya awgiis qofka meesha uu dego wuu sii dhisanayaa maalinba maalinta ka dambeysa wuu sii degaya makhaayaduu ka samaysanaya wax kastuu ka samaysanaya marka arintaasi runtii dhinaca amniga iyo waxtarka wadanka ahaan way ka fiicnayd laakiin marka laga fiiriyo dhinaca airboortka arintaasi airboortka caqalad weyn ayay ku tahay airboortka si uu international standardski ula kulmo waxaa muhiim ah hay-adaha degan iyo qof alla qofkii ku dhow agagaarkaas in design cusub loo sameeyo marka injineero soomaaliyeed ayaa ka shaqeeyay arintaasi waxaa kaloo jira assessment in hay-adda icao iyo airbortiga naftiisa hay-adda ay samaysay